لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا واجتنب كتب السماع فهو لؤم واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا لكثرة الشيوخ صيتا عاضلا ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا والكتاب تممي سماعه لا تنتخبه تندمي وإن يضغ حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد وعلموا في الأصل إما خضا أو همزتين أو بصاد أو ضاء ولا تكن مقتصرا أن تسمعا وكتبه من دون فهم نفعا واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر وبالصحيحين ابدأ وبالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم سن بما اقتضته حاجة من مسند أحمد والموضئ الممهد وعلل وخيرها لأحمد والدار قدني والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي وكتب المؤترف المشهور والأكمل الإكمال للأمير بسم الله الرحمن الرحيم واجتنب كتم السماع فهو لؤم واكتب waxaa aan ku jirnay ruuxii daalibka cilmiga ahaa khaasatan xadiidkii bal aadaabtiisii ay ahayd inuu kuba dhaqmo oo dee waxa weeyaan cilmigaba kollay nafcigiisiiyo intifaaciisa weynaa uu kuba xidhnaa marka wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala wajtanib ka dheerow ninkan daalibka ee cilmi dalbaya guud ahaan iyo xadiiskii gaar ahaanba waxaad ka dheeraataa katma samaaci samaaci oo wixii aada maqashay qarintiisa aada qariso ead ka qariso dadkii kale asxaabta ahaa iyo rufaqadaadi iyo zumaladaadii aada ka qarisataa iska ilaaliyo ka fogow fahwa qarintaas samaaca la qariyo oo waxa weeyaan laga qariyo dadkii kale ee waxa weeyaan aa wada socoteen samaacana imika halkan waxa weeye waaba sheekh iska macruufo iyaguba ay garanayaanba kutub gaaro ama ajzaa gaaro la arko dadka kale inaanay ogeyn riwaayo inuu leeyo od ogtahay adigu ood ka warisaa jirta ee waxa ay tahay adabtu ama sii barakadna kuba sugnayd dadka kale ee zumaladaada ahaana inaad u faa'iidaysood kitaabkii u tilmaantay iyo sheekha riwaayadiisa iyo taas si ay iyaguna si aad u maqashay ay ugaba maqlaan oo arrinta xasad oo kale ama munaafaso aanay kugu xambaarin inaad qariso si adiga hadhow dee sheekhu waaba safri karaa waa dhiman karaa meeshuu kaa bixi karaaye hadhow adigu aada la gooni noqoto samaacii juskaas ama kitaabka oo dadka kale aad kala gooni noqoto taas aan xasad ama munaafasa ayaanay kuguma xambaarine u tilmaan taasi waa mid waxaa kaloo iyadana katma samaaci ah dee sheekhba ka soo qaado iyaga waqtigoodiina dee dadka wax maqlay ee cilmiga lahaa ama riwaayo lahaaba aad bay u badnaayeen caalamka islaamkuna wax kala xidhan oo qolo kasta magaaladeeda ama beledkeeda ku xidhanta may ahayn oo waxaa isdhex socdeen xuduud lahayn oo isagoon cilmigu xuduud lahayn ba bal siyaasadoodna xuduud may lahayn ruuxii andalus kaba yimi ayaa intuu khuraasaan yimaadaa la arkaa haddana inuu qaadi kaba noqdo ama mansib tawaliyooy oo dhulkaa iskuba furan dadkina way badnaayeen ama waqti mawsim ha noqoto ama magaalooyinkii haba noqoto markaa nin riwaayo leh ood og tahay ama sheekh oo kale laakiin kan kale rafiiqaaga ahaa zamiilkaaga ahaa aanu garanaynba iyadana intaad meel la gasho ama aad gooni ahaan wax uga warisa hays oo dhan dee xasadyaanu kugu xambaarinayo munaafaso adigu aada la gooni noqotide isagana u tilmaano dee ciddii dadkii kale zumaladaada si iyaguna uga faa'iidaystaan oo waxa weeyaan ay uga faa'iidaystaan iyagiina u tilmaamno bal ciddaa inay wax ka wariyaan iyo sheekaastiyo dee aada ogeysiiso ama aada uba tilmaantood uba sheegto labada xaalaba weeye haddaba yaan adigu munaafaso had iyo goor dadka way kaba dhexaysa waa iska jirtaa de anaaniye iyo ruuxoo doona inuu wax dadka kale la dheeraadaa way jirtaa de waana in kutubta in sani waa adab waxay u dhigteenna rag qaarkood bay waxyaalo culimmadu kuba arkeen baluqada qaarkeed rag waaweyn baa ay dee waxyaalo kutubtii nooguba sugan umuure ay laba yimaadeen laakiin oo ama munaafasadii iyo tartankii uu ku xambaaray uun ama wax kale oon laynooba soo naqlin bal waxa weeye adigu yaan samaaca qarintiisii samaaco ama sheekhaa laba garanayo wixii lagaba maqlayay aanay kuwa kale ogeyn ood uba faa'iidaysood u sheegto haba noqdo ama sheekha naftiisii oo tusiso ood u tilmaanto haba noqdee yaanay kugu xambaarin samaca qarintii adigu dee xasad ama munaafaso ama xub alinfiraad inaad waxla gooni noqotood jeclaato oka xataa baab dhan buu udhigtaa saaxibuuljaamica ma khadiib oo kale oo kolkol dee qisooyinka uu soo naqlilayo dee kol wax kaa qoslin kolkol waxaad qariibsanaysood laba yaabi raggaa inay kaba dhaceen laakiin dee duruuftii ay ugaba dhaceen iyo asbaabaheediina laynooma soo naqlin ilaa ay gaadhay rag dee nin socoto ahaayo ogyihin riwaayo isagii meel gaara la galay ama aqal gooniya iska geysayoo dee markii wadankii uu kaba tegayna yidhi xadatanaa fulan oo xaggeed ku aragtay iyo waa kii halkan uu soo mariyo waxyaala saas ahaa ama waa ninkii aan maalintiisa ulaba fadhiyey aan kulaha waa nin iska reermiya ama waa nin shaaciro aan kulaha weeye ninka bal marka umuuro sidaasi way dhacdhaceen adigu bal iyaanay umuurahaasi kugu xambaarin samaxa qarinteed cilmiga barakadiisna waa isu faa'iidayntan la isu faa'iideynayo naseexadii baana taas aba ah ee adigu bal taa la kaalay fahwa qarintaas samaaca la qariyaa lu'mun waa bakaylnimo xun iyo adigu waa xumi waa shay khasiisa oon fiicnayn oon toosnaynba waktub qorna maa tastafiidu waxaad faa'iidaysanayso caaliyan sawaءn kana caaliyan mid sareeyo sanadkiisu caali yahay haba noqdo wanaazilan aw naazilan ama mid sanadkiisu naaziliye haba noqdee wixii aada faa'iidaysanaysa iyo faa'iidadii aada helaysaaba yaanay ku dhaafin ha dayicina qor ciddii aada ka heshona ka qaado ama ruuxaasi ruuxu dee adiga kaa da-weyn kaa cilmi badan ha noqdo ku kula simanoo aqraantaadiiyo haba noqdo ku kaahoo dee yar ama kaba cilmi yar haba noqdo sian ugu tegi doona haddii a la yidhaha culimmadu yeeli jireen riwaayatu lakaabir can ilasaaqir aynu kutubtii horena kuba soo maray waayo aada bay u badnayd nin ama qadar ahaan ruuxan kale uga mudan ama da ahaanba aada ugaba weyn inuu ku isagii ka da-yar ama kaba cilmi yar uu waxyaale kaba faa'iidaystu kaba qoray kollay sanadkuna naasil buu noqonayo marka uu ka da-yar yahay haddaba wixii alla wixii aada faa'iidaysato waaye alxikmatu daalatu lmu'min halkuu helaba u kaba qaataaye wixii aada haysataba aada helaysayd faa'iidaysanaysaba qor ama sanadku caali ha noqdo ama naazil ruuxaasi midkaa da-weyn ha noqdo midkaa yar ha noqdo cilmi ahaan midkaaga yar haba noqdo ama mid dee kula siman ama midkaaba badan laa katrata shuyuuqi waliyakun hamuka taxsiila alfaa'iida haddaba ha noqdana hamigaagu markaad umuuraha qoranayseed cid kastaba wax kaba qoranayseed ka ciddii wax ku faa'iideeyaba aad kaba qaadanayso hamigaagu ha noqdo faa'iidadan inaad kasbatee laa kasrata shuyuuqi yaanu noqonse kasrata shuyuuqi sheekhya badnideedun hebel baan intaasoo sheekh baan kitaabkaa ka wariyay ama intaasoo sheekh baan laba kulmo wax ka wariyay taa ujeedadaadi yaanay noqon ee ha noqoto faa'iido kasbashadeed haba noqoto laa kasrata shuyuuqi siitan xaalu yahay markaa dee qaradkaagan dambe kasrata shuyuuq magac iyo hadal oo dee magac uun iyo dikri uun caadilan madhan oo ka madhan faa'iido oo haddii arrintu ay noqoto uun kasrata shuyuuq raqbadaad aanay noqon wax faa'iidaysi oo adee noqdo un intaasoo boqol ama intaasoo shaksi iyo intaasaan laba kulmay un arrintaada ay noqoto wax cilmi oo kaaga hooseeya iyo faa'iido dhabood ka faa'iidaysatay aanay jirin hamigaagu aanu ahayn taxsiil alfaa'iide hamigaagu si bal magac iyo waxaa adoo kuba doonayo sheekhyo badan uun ay noqoto inaad urursato taasi iyadu dee wax fiican maaha waa wax toosana maaha ee qaradkaagu ha noqdona faa'iide inaad kasbato eeyaanay noqonun laa kasrata shuyuuqi ee walaa yakun qaraduka kasrata shuyuuqi sheekhiya badnidoodun yaanu noqon sitan xaalu yahay kaasi dikri dee saad siraaday fiican iyo magac fiican aad kuba yeelato oo caadilan laakiin ka madhan faa'iido iyo nafci a kaba madhan wey waman yaquul kii isagu yidhi ee ku qowlayba saa ibnu abi xaatim iyo abi xaatim iyo idaa katabta haddaad qortid ood axaadiista markaad warinayseed qoraysid qamish macnaa wix alla wixii gacantaadu gaadhaba iska qoro wixii aada heshaba ururso oo taqmish waxay yidhaahaanba waa adigoo waxii gacantaadu haddaad wax ururinayso adigoon u meeldayin aan egin makanaa fiican iyo makanaa dee xun makanaa habboon inaad qaati iyo makana dee waxa weeyaan aan umuuraha aanad egin wixii gacantaadu gaadhaba aada urursateed xaggan iyo xaggan iyo xaggan baad wax ka ururiso oo markaa dee wax fiican iyo waxaan fiicnaynba waa isdhex gelayaan haddaba kuwii culimada kaba mid ahaayee iyagu yidhi marka horeed wax warinayseed wax aqrisanayseed wax qorayso ururso wax alla wixii ay gacantaada ama ay ku suurto gashaba uma bacdigeed idaa rawaytahu markaad wariso waa marka dambeed adigu dan u gudbinayso wax alla wixii aada maqashayha warin wax alla wixii aada maqashayba kafaa bilmari kadiban kadiban an yuxaditha bikuli ma samic waa kii xadiiskuba ahaa ee marka aada warinaysa laakiin wixii kala shaandhee oo kala saafiyeen oo wixii dee riwaayo usuubado dad kale in loo sii gudbiyo uun markaa wariyo fafatish markaa baadhbaadh oo wixii hubso oo kala sooco wixii riwaayo usuubada markaas iyada oo haddaad sheekhiyo aada u badan laba kulantay ood mid kastaba dee mid qawiya iyo mid daciifaba aada wax ka warisay marka hore ka wada qoro faa'iidadiio beriga dambe laakiin aada warinayso dee kii mutay in wax laga wariyo ka wari ka kale iska daa riwaayadiisii axaadiistii badnayd iyo riwaayaadkii badnaa iyo aahaartii aada urursatayna kii dee isagu markaa toosan ee ama sanadkiisu fiican yahay ama saxiixa noqda ama xasan ama dee dacfi duruq kala duwan ba lahoo adigu faa'iido usuu bado dad kale loogu sii gudbiyo kaasun wariyo wixii kale iskaga tag oo dee wixii aada maqashayba iyo wixii aada wariysayba ha sii gudbinin laakiin marka hore waaba intaasoo dee ninkan haddaad islaa bal sheekadii kala xulo oo kan unbaaba mudane kan ka wari oo kan kale waxa weeyaan iska dhaafoo kale waxaa dhici karta kaasna faa'iido halkaa kugu dhaaftaaba inay jirayso ee marka hore wixii aada heli kartaba wada ururso marka dambana kala shaandhee taas baa adigu ibn abu xaatim iyo ibnu muciin iyo lagaba soo naqliya hadaba qolooyinka hadalkaa yidhi falaysa ma ahaanin mindaa arrinkan aan ku lahaa iska ilaaliye la kasrata shuyuukhi siitan caadila oo ruuxu sheekhiya badni uun waxan wuxuu qoranayo cilmigan uu urursanaya ay ti sheekhiyadaadu haba bateenuun arrinku kaa ma aha oo kasradan shuyuukhee ka madhan faa'iido iyo nafci maaha oo iyaga dee tan iyo wuxuu leeyahay hadalkoodani kaa hore waxa weeyaan kuu diidayo naftiisii maaha oo kaa hore laguu diidaya wuxuu ahaa hamigaaguba inuu yahay sheekhyo badan oo tiraay jusufulan si dee ruwaadda qaarkood lagu arkay inama nuskhada caynkaasa toddobaatan sheekh baan ka wariyay de maxaa mid iyo laba kuba filan faham ka kale wixii ziyaadee kani leeyaha ka qaato laakiin hadday noqoto inuu yidhaaho hamigiisu jidka caynkaaso toddobaatan baan ka wariyo kana labaatan baan ka wariyo kana soddon baan ka wariyo waqti uu markaa wixiisii uu ku intifaaco macnihiisii barto sixadiisi iyo dacfigiisii kala barto fawaa-idiisii kaleu lahaa uu fahmo cilashii uu lahaa uu fahmoba uu waayo arrintiisu ay noqoto taas oo isagoo waqti dheer kuba bixiyey dhul dheerna uba maray wuxuu helayba ay tahay magacyadaasun iyo waxa weeyaan taas ayay hayd ta horee la diidaya ama tani iyadu waxa weeye waa inay dadkiina waxa weeyaan way iskaba badan yihiin riwaayaadkiina way badan yihiin haddii marka horeba aada tidhaaho bal imika kala hubsoo tan imika sii kala shaandheen waxaa dhici karta sheekhada qaarkood inay ku dhaafaan ama riwaayaadka qaarkood ay ku dhaafaane marka hore waxa la wixii adigu bal aad odhan karto waa faa'iido ururso oo waxba ha kaba tegin hadhow laakiin kala shaandheeyo wixii riwaayo usuubadown dib u wariyo tan iyadu maaha wax faham la-aan iyo nafci la-aan iyo magac uun loo urursaday waa cilmigii oo marka hore aada ciddii ku faa'iidaysaydaba aad kaba qaadanaysay marka dambena aada dib u kala shaandhayayso ciddii riwaayo in wax laga wariyo usoo batowna aad kaba warinaysay wixii ahayd in la wariyana aada warinaysayn oo markaa labadu way kala duwan yihiin oo saasuu leeyahy waa ibnu salaaxna hadalkiisi uu sheekhu inoo nadmiyey oo wuxuu leeyahay kani imaka labada hadalkaa hore ee uu lahaa la kasrata shuyuukhiyo kan isku mid maaha oo kolleyna xagga hoosena sharaxna waa eegan doontaan ee dee maqsuudkii intaa weeye la kasrata falaysa min da walkitaaba kitaabkii tamim taam yeel samaacahu maqalkiisa taam yeel laa tantakibhu walaa tantakibha doordooran kitaabka axaadiistiisiiyo wixii kuba sugnaa ha xulaninoo intii adigu aada doonaysay ama aad tilahayd doora oo uun inta ayaan samaacaaga iyo maqalkaagu noqonin tandami haddaad saa yeesho waad murugoonoo waqti dee aanad halkii riwaayadii dib aanad ugu noqon karahayn ayaaba ka murugoon doontaayo de macnaa waxaa dhici karta waqti dabadeed inaad u baahato wixii aad ka tagtay ee kitaabka kaba mid ahaa iyadoo adigii markaa data aada weydo oo hadhow aada kaba murugoto taasaa dhici oo waxaa adigu intan ujeeddadu ay tahay had iyo goor iyagu dee dadkan ay la kulmayaan iyo cilmiga meesha yaalla iyo waxay qoranayeen aad bay u badnaayeenoo waatanaan arkayno iyadoo idin sheegayaan intaasoo boqol kun oo xadiis buu gacantiisa ku qoray ama intaasoo hebel kaba wariyo kumayaal iyo kumayaal bay ahayd rixlo dheerna way ku jireen marka awqaadda qaarkeed umuurahaasa waxay ku kalifayeen sheekhay axaadiistiisa ay aada u badan tahay isagoo ninkani socod kuba jira ama sheekhan ay laba kulmeenba sheekh socoto magaaladii soo yargalay oo kollay berriba kaba baxaya ama de ayaama dabadeedba kaba baxaya barhkood xaj baabuu socdaayo mar waaba dariiq buu kuba taagan yahay umuurahaasaa kolkol culimada waxay kuba xambaari jireen sheekhan riwaayaadkiisii iyo kutubtiisii kitaabba matalan hadduu yahay waaba kitaab ama kutubba ka soo qaado inay axaadiistii ay doordoortaanoo in ay xusheenun ay kitaabkii ka wariyaan oo sheekha ay ka dhagaystaan ama ay ku dul aqriyaan waa waayo kitaab waqtigii baaba kawa cidhiidhiya ama umuuro kolley duruuf baa keenaysay ama wuxuu leeyahy waxaasi waa waxaan fulan baagtiisa kaba helaye intii aanu dadka kale kaba helahayn ayuu kitaabkii ka calaamadsanaya intii buu sheekhay kaba maqlaya intikaab bay odhanayeen waa doorasho iyo xulasho aada xulanayso axaadiistii kitaabkii qeyb kaba mid oo qeybaad markaa kaba tegaysaa marka taas bay culimadu leeyihin haddaan siw inoo sheegayo wax kalifaya aanu jirin ma habboona waxaa dhici karta hadhow intii uu ka tegay beriga dambe inuu u baahdo isagoon helahayn oo sheekhiba ama u wafaaday ama waddankii uu kaba tegay adigu aanay u suurtogel ahayn inuu intii samaaceediiba uga baahday axaadiistii uu ka tagaa suurtagala ee kitaabka ha kala qaadine wixii kitaabka ku sugnaa ama ajzaada kuba sugnaa ee sheekha uu warinayay ka wada weri oo samaaciisa saa u taam yeelo bal markaa taas buu leeyahay murugada uu sheegayaana waa taaan soo sheegno waxaa dhici karta beri dambe ruuxu intii uu ka tegay inuu u baahdo waayay haddana riwaayadeedii oo riwaayadaasna intay dhaaftay bal markaa taa iska ilaali buu leeyahay laakiin xaalo ay baneeyaan baa jirta oo waa tan ama dee kolley waa iska banaan tahay laakiin xaalo ay leeyihin dhib ma laha oo diidmada ay marka hore dadka u diidayeen ay leeyihin waaba dee waxay noqon kartaa cudurdaar ama sabab keenta intikaabkii oo wuxuu hi waa in yadiq hadduu cidhiidhiyamo xaalun xaal macnaa xaalka halkani waa waqtigii baaba kaba cidhiidhiyamay can istiicaabihi kitaabkii istiicaabkiisii iyo tamaamkiisii ama in la dhammaysto samaaciisii oo kitaabkiiba lacaam iyo adigu dee wixii axaadiistiisii in lawada dhammaysto samaac lagu dhammaysto ayaa waqtiga ka cidhiidhiyamay sababtuu cidhiidhiyamayaaba ruuxani waa ruux raxaala ama dee safar kuba jira oo socoto oon ani waqtigu siinahaynba inuu kitaabkii oo dhan wada dhegeysto sheekhina waxaaba dhici karta inaan dee casharka lagu dul aqriyayo ama uu aqriyayo ama uu koobayo waqtiga qaadanaya ayaaba suurtagala ama sheekhiibaaba isaguba ninkaas socotada ah ayaaba dhici karta in waxaaba dhici karta sheekhi waabu ka waxaan ka wada maqli karaa in ninkani kol hadduu safar ku jiro axaadiis badanna qoranayo rixladiina kuba jiro hadduu kitaabkan dhamaysto kana dhamaysto kana dhamaysto dee kutubtii inay ku cuslaato marka dambaba nusqooyinkaa qaadan kari waayena waa suurtagal bal hadduu adigu xaal ka cidhiidhiyama ama waqtigu in kitaabkii aada samaaci ku dhamaysato marka licaarifin oo waxasala dalika licaarifin de arrinkaasna ay tahay ruuxay kuba yimi nin caarifa oo hagaag dee macrifo iyo aqoon leh si uu dooran lahaa iyo wuxuu xulan lahaana isagu macrifo u leh taasi ajaada waa fiicnayn oo ha fiicneeyo weeye fi intikhaabi xulashadiisaasoo axaadiisa aanu cid kale agtooda kaba helahayn iyo axaadiisiisa aan mukararka ahayn kii ayuu dee ha qaato oo wixii mucaadee mukararaha ka tago oo markaas ha calaamadsado wixii dee sheekhu aan agtiisa mooye dadka kale inta badan aan lagama helahayn umuuraha caynkaasa ha noqoto waxa uu xulanayo ee uu dooranayo oo dee waana nin macrifo leh inuu yahay waayo kolkol baa ruuxu isagoon macrifo lahayn ayaa dhici karta dee waxaan uga baahnayn inuu calaamadsado wixii u baahnaana kaba tago ee waa ninkii caarifka ahaa markaasee aqoonta lahaana arrintan ay ku timaado ajaada waa fiicnaynaya ha fiicnaya weeye fi intikhaabi xulashadiisa aw qasura aw xasala dalika ama arrinkaa intikaabkan iyo sababtaasi keentay cidhiidhigaasi uu keenay ayaa waxa markaa uu xasilay oo u baahday liman qasura ruux isagu gaaban oo ka gaaban xifdiga iyo macrifadaasoon aqoontaa lahayn kaasi isagu isticaana uu kaalmaysan daa xifdin ku xaafida oo xifdi leh oo garanaya wixii dee sheekhan bal uu isagii la gooni noqday ama isaga inta badan agtiisa laga helayay axaadiistiisa kuwa mutay in la doorto kuwaan aqoon loo xifdi leh ayuu kaalmaysanaya si ugu calaameeyo axaadiista caynkaasu ugu sheego si kuwa riwaayadiisii ugu koobo faqad kaana waxa ahaa min alxufaadi xufaadda waxaa ka mid ahaa man shaksi yucaddu loo diyaariyo lahu lilintikhaab oo raggii xufaada ee islaamka ragga qaarkood baa lagu yaqaanay taasoo macrifo dheer u lahaayo marka culimadii dee ama rixla dadkani ha ku kulmeen socod baa rixlo sheekha ugu wada yimaadeen ama beledkoodiiba haba jooge axaadiisi ay badan tahayba ay doonayaanna intikhaab rag xufaadaa jiray oo culimadii waaweyneyda sida nasaa iyo daraaqun iyo amsaashood oo iyaga taa macrifo u lahaa oo loogu yeedhan jiray taasoo markaa dalabada kalena intay soo xaadiraan iyo dadkii rufaqadooda ahaa ama xataa dee iyaga kaba da- yaraabay ee dee asxaabtooda kala noqonayay intikhaabkooda iyo sidaa waxay soo xusheen in ay qoran jireen oo iyagaa u dooran jiray kiibuu dul sheekhay ku dul aqriayaa dadkii kale ee saamiciinta ama majrifka joogayna sheekha dee xaafidkaa ee waxaan lagu yaqaana macrifadaa leh ayay intikhaabkiisa ku qoranaya iyadoo hadda ragga kale la jooga ama xufaadiin bay ragga qaarkood aad iyo aad usii yaqaaneen oo markaa loo yeedhan jiray ama marka ay joogaan iyagu ay noqonayeen kuwa sheekhyada riwaayaadkoodii doorta wixiiba laga qaadanayo laga warinayo oo iyagu wixii laga tegi lahayo wixii la qaadan lahaa bay macrifo u lahaadeen dadkii kalena een iyaga heerkooda gaadhsiisnayna iyaga ayay intikhaabkooda maqli jireen waxa ay u doorteen ubay dhegaysan jireen oy sheekha kaba warin jireen wacallamu balbeydka inoo dambeeyo kolley umuri waan soo yar sharxay weliba maanta waxaa idinku yar iman doonana kitaabka saqad weyn baa jiri doona oon hadhow sheegi doono waayo safxa ayunbaa mukarar noqoto laba goor qorantay kitaabka oo uu soo celiyey waa laga yaaba markii aan abyaadda aqriyayay inaad tidhaha intalo labada bayd muxuu ugaba booday waayo waa laba bayd oo kuwii hore un safxadii hore unbaa haddana soo noqotay oo safxa saddex boqol iyo kow iyo saddex boqol iyo laba waa safxo keliya un waayo saddex boqol iyo kow wixii ku qornaa ayaa saddex boqol iyo labana kuba qoran markaa safxadaa dhan ayaa wixii ku qornaaye sharaxa ahaa ee abyadan imika sharxayay ayaa meesha kaba baxay bal haddii ilaahay waqti iis dhib yareeyo waayo ma garan karo nuskadan mooye nusko kale ma helaysaan waa laga yaaba de haddaan de waqti baan u baahnay waa safxa dhan oo aada suduurta isugu dhowdahayo ana waqtigayga aada u cidhiidhiya bal in haddii rabbi dhib yareeyo aan safxadaba soo wada qoro waayo nusko kaloo imika idin tilmaamo oo ka qorataan ma jirto bal markaan safxadaas soo wada qoro de markaa idinku adib u kala qorataan u kala photocopiyeysataan insha allah markaa saa daraaddeedin sharaxii qayb baa idinkaba maqan ee de waa ninan abyaada hagaag baan lakin u sharxayay waana sharxaybe taasun ba idin la socon doontaan waayo nusko labaad baan anugu haystaa oo kitaabkan un ah walow dee dabcadani ka fiican tahay oo dabcadaasi ay akhdaab badan tahay haddana dee markan u baahde kelimo ansixideeda u baahday iyo waxyaalo ayaan u laabmaayo ana nusko la madbacaysanayna ama kitaab la madbacaysan sharaxa kale ee zakariya alansaari leeyahay ee fatxulbaadka la yidhaha iyo kan ayaa saddex jus ka wada madbacaysan oo dhulkaa adigu dee maqrib alcalami ama marokii lagu madbaceeyo nin xaggaa deganaana mooye noorya ayuu taxaq adigu kolley tacliiq gees ahaan yar fiican oo wax kale ma tacliiqiye laakiin kitaabka zakariya alansaari wixii magacee dhacay ayuu tarjameeyaayo kolley halkaa isna faa'iideyntaa kule ayaa jirta dabcadu ma fiicno kolley akhdaadu way badan tahay laakiin labadii kitaab iyo tacliiqaas iyo waxyaalo dee kolley kitaabna faa'iide lagama waayo bal nuskaas oo dee kolley muddo dheer aan haystay ayaa jirta oo markaa insha allahu tacaala aan kasoo laabi doona waana safxadhan oo markaad la eego safxadan labadan safxee mukararka mid bay ahayd ta horay ahayd markaa macnihii waxa ay tahay haddaan si guud usoo eego ta hore waxaa niga soo sheegna katma samaac in kolley dee dadka xasadku waa iska badan yahay waa mid haddaynaan xasad odrhanna xub alinfiraad ama ruuxu inuu dadka dee naftii ula gooni noqdo wuxuu dadka kale la dheeriyo kala gooniya ama loogu baahdo taas iyo ayaba dhacda waa munaafasadu had iyo goor dee sidaa ay adduunyadaba tartanka badan dadka iyagu tijaare iyo waxyaalaha ay ka dhexeeyaan ay ugu tartamaan sidee ninka saabal wixii isagu kan kale uu ka badiyo xagga cilmiguna khaasatan markii uu weliba qiimaha lahaayee ditaas munaafasadu way iskaba badnayd marka dee kolkol iyadoo munaafasadaasi jirto ama xasad ibnu aadam ay yidhaaheenba laa yakhlu jasadun min xasad bay yidhaaheen xasad asal ahaan xasad kama badhnaado wax la kalaba laakiin kolle xasad waa wax dadka iskagaba jira uun oo waxa weeyaan ruuxna waa ruuxa imaantiisa iyo waraciisa iyo taqwadiisa wixii ay ka celinayaan inuu kuba dhaqaaqo ee kuna wax ka celiyaa ma jira waa kaa laba imanaya bal xasadna oo ay beriya qaarkood odhan jireenba dadka ahlu cilmiga dhexdooda ayuu kaasi kuba badan yahayna waa iska jirtay iyaduna marka ragga qaarkood ruwaadii ahaa bal dee ma doonayo magacyo inaan sheege rag aan ognahay inay cumrigoodiiba ku bixiyeen cilmi nashrinti iyo faafintii xisba iyo ibtiqaani wajillah iyagoon damac adduunyo qaadan ahayn oo cilmigoodii waxba aan kaga doonin oo cilmi aad iyo aada u badan faafiyey ayay kolkol malaa dee malaa umuuro kollay asbaaba aan laynoo soo naqlin bay dhahayeen waxyaala ay kaba soo naqliyaan oo kale bal marka umuurahaasaa jiray oo amsilada aynoo soo noqnayan waxaa kala mida ka soo qaad oo waa sheekh dee caalamulislaami waa isku wada furnaa nin ka soo qaad maka jooga ama nin isoo beled kale kaba yimi oo nin kale oo isaguna soo xajo culimadii kaba mida meeshii kula kulmay caalamulislaami oo dhan baa laga soo wada xajaya dadkii iyagu magac ahaan waaba la isyaqaano dee sheekh hebel waabu garanaya iyo ninkii riwaayada lahaa rixladii kole hadday badan tahay si inaga markay rixla jirtay culimadii mandiqada loo yaqaanay wax akriyeysay laakiin iyaguna taa way isuba yaqaaneen markaas waxa dhacaysa laba nin oo rafiiq oo kale oo beled wada yimi ama soo wada galay oo nin ama maka kula kulmay ama meel kale ayaaba laga yaabaa munaafasadii way wada socdaanba ama xub alinfiraad inuu ninkii markuu helo uu si uun ku ogaado saaxiibkii kaba qariyo saaxiibkii ka qariyo inuu dee sheekh fulan uu joogo oo isagu waxyaala kaba maqlo intaa maantay magaaladii ka baxaan ama sheekha uu socdana uu markuu yidhaha xadathana fulan yidhaha xaggaad ku aragtay ninkaa mabaad arag dee beled bay ka wada yimaadeen sheekhaasna inuu la kulmi inaan la kulmi ogey ayuu odhanaya halkaasaan ku arkay ama maalintii ninkii caynkaas ahaye meeshii caynkaasi la fadhiyey weye waa isaguna uu soo maray bal barhkood waad arkaysaa isagoo nin lama fadhiyo taas oo macruufa markaasay dee uu jaamica khadibka soo noqoniyo uu ninkani hebela waa kuma markuu ku yidhi u yidhaha de waa shardiyo libani umaya waa askartii reer bani umayo nin kaba mida isaga iska dhaaf markii dambey baxaana xadathana fulan oo xaggeed ku aragto dee kii aan kulaa waa shardiga ayuu ahaaba taas oo kale waa arrinka kolkaa qotin kolkol aad la yaabay asbaabaheed ama waa shaacirkii reer fulan oo kale oo dee isagoo nin baadiyaba hadduu dooma ka imo aan calaamadayi ahlicilmo lahayn oo ninkii uu la fadhiyo u gartayna hore waa nin saasoo marka dambe u idhaahan marka umuurahaas kolley waxaan leenahay waa xub alinfiraad iyo munaafasaaqaad ragga akaabirta ay barhkood waxyaalaha kasoo naqliyen waxa laga yaha asbaabihii inoomay soo naqlin iyo umuurihii bal duruuftii inoomay soo naqlinay laakiin waxyaalahasaa jiro tii buu leeyahay adigu iska ilaali saas oo kale samaaci marka laba xaalaan kuba fasiray samaaci midi waxa weeye waa sheekhan aa wada joogtaan ee wada taqaanaanbo de ajzaa iyo kutub isagu u leeyo riwaayo kan kale aan ogeynba de iyaguna wixi uu riwaayo ulahaba inaysanad ahaan looga taxamulaya xadathana fulan can fulan can fulan baa la odhanaya waxaanu riwaayo ulahayn cidi markaa xaggaa riwaayo ahaan loogama qaadanayo aanu ogeynood adigii og tahay oo tidhaas si hadhow adee meeshii aad ula gooni noqoto kan kale kaba qari waxay leeyihin waa baraka daro ma fiicna ee saaxiibkaana tus haddii sheekh saas oo kaleba aan laba garanayna u tilmaano sheekh hebel baaba jooga ama ninkaas axaadiistaas buu riwaayo u leeyahy adiguna kasoo faa'iidaysta ragka akaabirta culimada kamida rag kale bal iyagoo majliskii cilmigooda jooga oo dalabadoodii la joogay odhanayaan haddaad sheekh hebel iyo sheekh hebel a u tagtaan oo kitaabka caynkaasa ka qaataan sanadkeena waa sinaanaya xaafid maxajar baaba taa dalabadiisa odhan jiray haddaa kitaab sheekh hebel a kitaabka ka warisaan sheekh hebelna waa raggii dee intay mucamariinta ahayen sanadka caaliga lahaa ee isaguba uu kaba wariyey waa ila sinaan doontaan oo taasoo kale waa barakadii cilmiga isu faa'idaynte haddaba taasay barakada ku jirtaa qarintana kolley ruuxu wuxuu qariyo waxaa la arkaa inaanu dib aanu kuba intifaacin oon ilaahay u barakayne adigu taa iska ilaali waa inta inta hore xagga kalena marka horeed wax qorayso ha eegin un dee dadka ama mashhuuriinta ama sanadkoodu caali yahay xikmadu waa daalat almu'mina halkan heshada ka qaado oo markaa qoro walow marka dambeed warinayso wixii riwaayo galo un aada warinayso bal intaa isagoo sheekhu hadda sheegaya wuxuuhi wejtaniba waxaad iska ilaalisaa katma samaaci maqal iyo wax riwaayo iyo samaac dee bal de addiin anasixa nasiixadii bay taasi tahay fahuwa qarintaasi lu'mun ninkiisa umuuraha ku bakeylana marka dambe wixii loo kuma intifaacaba looma barakeeyaba waa lu'mi xumaan iyo bukli xunba waktub qor adigu maa tastafiidu waxaad faa'iidaysanayso wax alla wixii faa'iideed helayso ciddii aad ka hesaba ka qaado caaliyan ay sawaun kaana caaliyan waxa aad faa'iidaysanaysaa mid sanadkiisu caali yahay haba noqdo wanaazilan hase odhanaya imaka makan aad dee isla sanadka tiin baad wax ka qaadan oo waxaaba yidhah dee ruuxu caalimnoo noqonayo xataa yaktuba can man fawqahu wacan man huwa mithlah wacan man huwa duunah waatan riwaayada kabir canwasaaqin baan garanayno ee hadduu naazil yahay iyo hadduu caali yahayba qoro wixii aad faa'iidaysanayso laa kasra tashwiiki oo macnaa hamigaaguna ha noqdo ay walaa taqsid bidalika hawla qasdin oo kasrata shuyuuki faa'iido kasta arwintaadu ha noqotee marka aad mid kastaba wax ka qorayso ujeedadaadu yaanay noqon intaasoo sheekh baan leeyahay magacaasun adigoo ku doonaya sheekhiyo badnideed uun taa qaradkaadu yaanu noqon sitan waxaa layahay kaasi dikri fiican ama dee saad is leedahay magac uun caadilan ka maran wax nafciya oo dee ruux hayo sheekhiyo urursaday sheekh hebel baan la kulmay sheekh hebel baan la kulmay sheekh hebel baan la kulmay marka cilmi noqotona wuxuu hayaaba aanu jirin maxay u tiri taasi waa ricaayaso xun oo intaas oo dee hadiyo goorna waa si khaasatan looga baahan jiray raggii muslimiinta ah ee markay toddobaatan sideetan gaadhaan riwaayaadkay beriye qaarkood sheekhiya ay ka wariyeen ama ijaasaha kaga taxamulina looga baahan jiray iyadoon cilmi kaliya wax kala jirin marka sheekhiyo badaninuun wax alla waxay kuu taraysaa ma jirto oo nafta ka marani eh dikri marka lagu leeyahay wax kastaba qoro yaama hamigu noqon sheekhe badan un sheekhada aada badsatid ee ha noqdo cilmi aada faa'iidaysatid taasba weeye ciddii kuu faa'iidaysan sinaad kaba qaadato marka waxaa jirta cibaaro culimadu ay yidhaahaan abu xaakim iya baa laga soo naqliyey ibnu macinna waa laga soo naqliyay idaa katabta faqamish uma idaa rawayta fafatif waa taa u madniyey marka aad waxa wax qorayso wax kastaba ururso qamistuna luqa ahaan waxa weeye ijmac min haahuna wa haahuna xaggan iyo xagga wixii gacantaadu gaadaba ka urursa adoo wax urinayo kasoo qaad dee waxaan fiicnayn oo hadhow berri aad iska tuurayso ayaa gacantaada ku dhacayo kol hadaad marka hore iska kala hursan haddaba marka hore kolley waktigaaga aad u ilaashatid sheekada aad la kulmaysa iyo wixii ku sugnaa ad wala ilaashatid wax kastaba horta iska qoro marka dambeed warinaysa iyada kala shaandheeyo sheekadaadii haddii aad intaasoo sheekh lama kulantay dee dadkii u helaha riwaayo un ibnu mubaarak imaamkaas baa laydhaha wuxuu yihi afar kun oo sheekh baan wax ka qorto kunun baan wax ka wariyey dee wax kastana waan qoranayo muudayna markii layidhi miyaad werigaa qori un buu yihi waxa laga yaabaa kelimadii aan ku badbaadayey ee anfacaysay aan ku intifaacayo weli inaanan qorinba haddababa marka dambeed warinaysa kala saar taas ba yidhah madaba wuxuu leeyahay masaladuna waa kan leh kasrata shiik arrintu yaanay kaa noqon miyaanay labadan markaa idaa katabta qamisiyo kasrata shiik un qaradkaagu yaa noqonaya laba iska soo horjeeda yaanay ahaan yaanay noqonayn oo masale keliya tulaya me isku mid maaha oo kasrata shiik waxaa looga jeedaa adoo nafsi iyo wax kala eegina magacyadaa sheekyada uun siaa tira intaasoo sheekh baanu leeyahy wuxuu qortaa tan kalena waxbaad qoranaysaa waxbaad faa'iidaysanaysaayo dee marka horena waxbaa ku dhaafi kara haddaad istidhaaho waktigaagii iyo aadbaabaad dhici karta wax inay ku dhaafi karaan imika kala shaandheeye horta marka dambe dib u kala shaandhayna wixii faa'iida ah heshid oo labadu laba masaleay kala tahay bal ama idaa katabta faqamis cadam alintiqaabka dambeha laguma fasiro sidii bacdigood ama laydhaha way ixtimaalataa laguma fasiray taasa laguma fasiro ama macnuu ha noqdo faa'iidada ciddii aad ka maqashada waxa weeyaan ka qoro oo ilaa intaad bal u hubsanayso ninkadito ehel miyuu u yeeri waayo mise uma aha inta ha u dindhigin waxaa dhici karta inuu dhinto inuu safro in wax kaleba ay dhacaan oo bal markaa taasi ay ku dhaafto ee waktiga riwaayada marka hore ciddii kastaba sheekan inuu dhintaaba suurtagal haddaad sidaa bar horta bal hubso wuxuu yahay ama inuu safro inuu wax kale ku yimaadaan ciddii aad horta faa'iido yaqaano markaa taasna waa faa'iidada ururso horta marka horeba marka dambe aad kala shaandhaysiye ta horena waxay ahayd un adoo magacyo un ujeedadaadu ay tahiy laydhaa intaasoo sheekh buu leeyahy sheekhin badan buu leeyahy waxaad wax u qoranaysaa laso markaa laba masalay ka yimin intaa wey bal markaa muxuu yihi laa katrata sitan waman yaqul ruuxa isagu ku qawlaye ama yidhi bay culimadii kamid ah idaa katabta haddaad wax qortid qamish ururso wixii gacantaadu gaadaba taas cid kastaba faa'iidada cidaad ka heshaba ka maqal ka dhegayso kana qoro uma idaa rawaytahu marka dambeed warinayso fafatis baarbaar oo sheekyadiina balmin kii riwaayo u hel ahaa iyo kii kala kala saar kii riwaayo u hel ahaa uun kaa wax ka wari wixii aada warisayna dee wixii bal markaa la gudbin kari lahaa un qaado wixii isagu aan dee toosayn iska daadi oo kale taasi falaysa min da masaladan aan leenahay qaradkaagu yaanu noqon kasrata shuyuuk ma aha labay kala yimo waa ta aan soo sheegnay bal markaa intaas waa waxaa kaloo meesha si aan soo sheegnay tirada inay kutubtii way badnayd iyo riwaayaadkii ruuxina waxaa dhici karta waktigii inuu celiiliba kuba yiu socod kuba jiro oo kolkol hadduu sheekh ama sheekhu xaggii riwaayadii aanu ku nin sahlan oo dadka wixii ay doonayaanba dee u gudbinayo aanu ahayn in sida wax looga wariyaaba adagtay ay tahay riwaayo badanna leh markaasaa deeta waxay taasi ku xambaari jirtay intikaab waxa la yidhaha waa sheekii oo riwaayaadkiisii ama kitaabka axaadiistiisii la xuso qayb buu axaadiistii ka calaamadsanaya intaasun bu dhegaysanaya taas bay intikaab la odhan jiray haddaba waxaa dhici karta ruuxu inuu u baahdo wixii uu ka tegay waxay leeyihin marka hore iska daayey samaaca dhamayso beriga dambe haddaad doonto riwaayaad ku kala tejide samaacii kitaabka dhamayso haddii laakiin dee waxa ku kalifayaa jiraan waatan arki doono oo wuxuu yihi walkitaaba ay watamim tam yeel marka alkitaaba kitaabkii samaacahu manaa bedel oo dee samaaciisii taamyalo walkitaaba watamim taamyal alkitaaba kitaabki waa bedel isticmaala samaacahu dhegaysigiisii iyo maqalkiisii aad sheeka ka maqlaysay dhamayso oo taam yeel laa tantakibu walaa tantakibu ha dooran oo kitaabkii waxa ka xulanin inuun haka dooranin kadib haddaad saa yeesho waad murugoon oo waxaad dhici karta inaad u baahato inaad weriso wixii aad ka tagtay dee maantana wixii waktigii waa tegayo riwaayaba umalihid markaas deeta hadhow aad ka murugooto intikaabkaagii iyo katagii aad kaba tagtay haddaba si aan intaasi u dhicin kitaabka iska wada dhegayso iska wada qoro samacaaga wada taam yeelo laakiin haddii loo baahdo wa in yardiq hadduu celiiliyamo xaalun xaal ama wakti an isticaadihi kitaabkii in la dhameeyo oo la taam yeelo samaac lagu dhameeyo taa waktigii uu kaba celiili yahay rixlo aad ku jirto ama sheekii oo socoto ah ama sheekii oo riwaayadiisii iyo dee aan dee ku deeqsii ahayn oo xaggaa casirku iyo ku adodag iyadoo waxa uu warinayaana ay badantao wakti dheer markaa ay kaa qaadan bal markaa haddii taasi dhacdo licaarifin ay waxasala dalika licaarifin iska qadaro arrinkaasna uu ku yimaado oo u markaa u xasilo ku aqoon leh macrifo laho wuxuu ka tegayo wuxuu qaadanaya garanaya ajaada kaasi uu fiicnayn un fi intiqaabi ha doorto hana fiicneeyo taxari hala yimaado doorashadaasoo wixii uu isagu u baahan yahay ee aan sheekha axaadiistiisii mukararka ayd aan ahayn aanahayna waxa sheekhyada kale uu ka helayo waxaa intuu calaamadsado intaa riwaayadiisii ha kaba dhigto oo bal kaa haba wariyo ajaada fi intiqaabi aw qasura aw xasala dalika ama arrinkaas baahidaa loo baahdiyo waktigaa celiiliyamay ee ka celiyamay samaaci in la dhamaysto ayaa wuxuu u xasilayba qasura liman qasura ku ka gaaban arrinkaas oo ujeedadu aan macrifo weyn lahayn oo hadhow dhici karto hadduu islaa kitaabkan kala doordooro wixii u baahnaa intuu ka tago waxaan uma baahnayn uu meelo kale ka helayaba iska calaamadsanaya taasi ay kuma imanayso ruuxa caynkaasi isagoo intikaabka ayaanu la imane kaasi isticaana wuu kaalmaysanayaa daa xisbin min xaafida oo caarifa oo waxan macrifo ula u calaamadin kiibuu kaalmaysan kiiba u dooran oo isaga usoo xuli wuxuu maqli lahaa waayo faqad kaana waxaa min alxufaadi raggii xufaadda ahaa man yucaddu lahu ku arrinkaa loo diyaariyo oo ujeedada umuurahaaba isagu la yimaada marka dadku ay su yimaadaanna isagu noqdo ka muntakhibka dadka kalena intiqaabkiisa iyo wixii uu maqlay isagu mee uu doortay ay maqlaan un oo intii kale haba ama sheekyadii kale joogay ay taasun sameeyaan saa ragga uu idin magacaabi doono sharaxa ayaaba dee raggaa tawabid aha daaraquniya abalfatx ibn abilfaris iyo nasaa iyo rag le way adigu rag badan baa taas lahaa wey bal marka haddaba waxaa jirta markaa doorashadaasi dhacday intaa waa intaan marka horeba soo sharxay markay doorashadaasi dhacdo dee kitaabkii adiga ama nuskadii baad qoranaysaa sheekha kitaabkiisina waa laga qoraya nuskhadani waxaa dhici karta inay dib u lunto oo hadhow axaadiistii la maqlay ee sheekha kitaabkiisii loogaba baahdo taas baa dhici karta oo ama dee nusko kale si loogaba sii qorto ama waktiga dee sheekuba uu hadhow muqaabaladu dhacayso sheeku nuskadiisu haysan wuxuu la soconaya axaadiistii calaamad samaydun adigina taadii iyada waaba wax kale kuguma qoran intanaa kuba qoran umuuraha loo baahanaya marka maxay samayn jireen kitaabkan sheekha asalkaa axaadiistay xufeen ayay calaamad u samayn jireen asalka sheekhaa lagu samaynaya calaamada si sheeku markaa uu kitaabkii haystee muqaabalada ay u dhacaysa axaadiista u eego haddii nuskadan ba ay lunto oo beri dambe loo baahdo axaadiistii calaamada lahayd un dib loogu noqdo inay taasaad riwaayo ulahayd wax kala riwaayo umaad lahayn haddaba calaamaadka ay samayn jireen iyadoo dadka intiqaabka la yimi ay badnaayeen rixladii dheereyna ay kaga kalifaysay oo kolka ay ku kalifaysay kutubtan hadday ku badnaato inaanay qaadiba ka rahayn ee socod bay ku jiraan gaadiid kalena ma wataan waxay dhabarkooda ama duskooda kuma qaadanayaane ayay calaamaad kala duwan bay isticmaaleen intii buu inoo sheegayaa beydkan oo wuxuu yihi wacalamuu waa raggii muntakibiinta markaa wowdan kuwii iyagu wax doortay ee wax xulaysi jiray axaadiista sheekha qayba un ka dooran jiray waxay calaamadiyeen fi al asalkii sheekh waa kitaabkii sheekhu lahaa ayay dhexdiisa axaadiistii ay xufeen ayay calaamad u yeeleen marka calaamadoodii baa iskhilaaftay oo kala dunayd imaa khadan inay xariijin tahay oo barhkood daraquni oo kale khadroon oo dheer buu ku dhinaca bilic halkaa xadiisku kolba ka bilaabmaya uu xusay ayuu ku sanayn jira oo casaan ay ku qori jireen khadcas ee isagu imaam lalakaa'i la yidhaha ninkan dee kitaabkan iyada ictiqaadkaana lee shaafici madhabana u ahaa kaasna xadiiska bilowgiisa oo xagga midiga sanadku halku ka bilaabmayo ayuu khadkaa daaraquni xagga midix ku qori jiray mid ka yar oo laakiin xadiiskii halku ka bilaabmayo un sanadkiisu uu calaamadiyo ayuu ku qori jiray markii dambana taasaa iyaga u badnayd calaamadaasaa beriga dambe aada u badnayd imaa khadan aw hamzatayni tana nin caalimaad sameeya culimadii qaar baa samayn jiray laba hamzo ayay xaashiyada ayay midig ayay ku qori jireen xadiiskii uu dooranayay hortiisa aw bisaadin amase saadkiyo babada aan kusoo marnay saad mamduudaa ayay halkaa hortiisa ku qorayeen aw ba amase ba iyadna saasoo kale ay u seexeen oo adigu waxa weeyaan waa calaamaad kala duwan kuwo kaleo laba xaq qorayna way jireen kuwo waxyaalo kale qorayna way jireen ujeedadu si loo garto uun axaadiistii imarkaad sheeka ka maqashay la kuwii kale kamamaad dhegeysan kuwan aad ka warinayso ayaa calaamadaas oo kolley fawaaida aan soo sheegnay bay lahayd cinda alcardi baa loo baahanayay haddii nusqadaa horeba uu ninkani qorti la waayo dib loogu baahdo asalkii sheekha ayaa axaadiistii loo noqonaya calaamad sanayd bal adigu calaamaadkaasay sameeyeen wacalamuu wowdan jamaacadu waa kuwii muntakibiinta ahaa wey kuwii wax dooran jiray ee culimada kamid ahaa way calaamadiyeenoo fi lasli waa asla sheekh asalka sheekha ayay calaamad u sameeyeen axaadiistii la doortay ima khadan calaamadaasi inay ahayd xariijin ama dhinaca bidixa ama dhinaca midiga haamishka oo dee ay kala la kala dunaataa midigtuna ay u badnayd oo yar weliba aw hamzatayni ama laba hamzo oo isbaal yaala oo xaashiyada ay ku qorayeen iyo halkii bilowgu ahaa axaadiisa aw bisaadin amase waxay ku calaamadiyeen basaad iyadana haamishka lagu qorayey halka ku toosan xadiiskii kolba la dooranayay aw ba ama ba taas bay lahayn bal sharaxa kolley wada waa wada eegan doontaane safxada soddonaadin eeg waxaa idiin taalla sadarka u dambeeya wayambagi safxadii ko saddex boqol iyo kowna waxaa ku xigta wadaara quni ismana laha eeg wayambagi haddaba halkaa wayambagi waana intikaabka buu yar dheereeyo safxadoo dhan ba kaba qaatay intikaabkan iminka aan kuba jirno wayambagidaas wixii ku xigay oo safxadan saddex boqol iyo kow dhammaanteed noqon lahaa bal markaa ilaa sideed iyo toban sadar bay noqon laha suduurtiisa yaryar bay ama kaygaa kays ay tahay laakiin labada bayd baa soo dhexgelaya oo safxadan bay noqotay ayaa waxa weeye ayaa bal markaa meeshan kala dhacsan adugu bal kaas weeye waayo safxadan labada bayd waa kuwa xagga kale ku qoran markaa safxadan kalena labadan baydee ku qoran iyo labadan bayd waa islamaya raqamku waa isla mid oo labadan baydee makaalka nagu qoran safxada kale inay ku qornaadaan bay ahayd sharaxna aanu iman sharaxani marka dambe safxadaa kale uu raaco unhade labada bayd horteed safxadaa dhan baa maqan bal insha allah sidii kolba wakti igu surta galo ayuun baan ay markaa yeeli doonaa haddii alla idhaha insha allahu tacaala bal intaas weeye inta saqad ku jira marka qaybtii intikaabka aada wax de muhima ayaa idinka maqan sharaxiyo ee kolley wax la daayama walaa takun ha noqonin muqtasiran ku ku gaabsanaya an tasmaca inaad maqashid xadiiskii un inaad maqashid mid ku gaabsanaya ha noqon wa katbahu suu shaarixuba sheegayo wa katbahu waxay ku cadsantahay an tasmaco iyadaa maxal nasbi a waayo waxay ku nasbisantahay nasculkhaafida waa dee maxal ahaan s waxay ahaan layd walaa takun muqtasiran fi an tasmaca ama bian tasmaca ha ku gaabsana markaa nasculkhaafnimadii bay maxal nasbitay wakatahuna markaa maxlaan bay ka nasbisantahay haddaan iska bedelanon markaa masale ahaantan dee ay antan masaliyada ay tay aan ismi isaga bedelayn isagoo jirana walaa takun muqtasiran cala asamaaci iyo walkatbi ama alkitaabati un oo macnaa ha ku gaabsana oo ha noqon mid ku gaabsanaya an tasmaca sheekhyadii inaad ka maqasho axaadiisii aada dhegaysato un iyo wakatbahu oo macnaa samaaca alxadiisi mid ku gaabsanaya ha noqon iyo wakatbahu qoraalkiisa aada qorato un min duuni fahmin fahm la-aantii fahmigaasoo nafaca waxtaraya manaa min duuni fahmin naaficin weye fahmi naafica oo waxtar le iyadoonay jirin oo macnaa waxa weeye dee sii ruwaadii raggii ahaa barhkood kaba dhacday inay muddo dheer ku jiri jireen un urursasho maqal ay fulan kitaab fulan kitaab fulan iyagoo waxaan ay maqlayaan macno uu leeyahay iyo kii saxiixaa iyo kii aan saxiix ahayn oo kale axkaam wuxuu lahaa u kulansadee xalaal iyo xaraam iyo waajib iyo sunno iyo waxyaala lahayd aadaab kale wuxuu kulansaday cilad wuxuu kulansaday iyagoon waxaa midna garanayn ayay arrintoodu riwaayo udaydo hadhowna maxaa loogu baahanayay sanad markay da noqdaan baa sanad ahaan loogu baahanaya wax kale noqonayan ma jirto sida barhkood laga sheegay iyadoo wax la weydiiyey waa xadiisu warinayay ayaa macnihiisa la weydiiyey uma garanayo inama ana zaamila zaamilana waxay odhan jireen ninka markaa safaradoodii raaxiladan ay fuushan yihiin markaanay dee al isagun uu fuushan yahay neef kale ama awr ha noqde ama hal ee uu wato oo sahaydu u saarantay ay jirto taa labaad bay zaamilo odhan jireen kolkolna dadku markaani dee wax saasan ahayn alaabtoodu meel ba helo xadiiskii rasuulka ilaahay xadkiisiiba ahaa wuxuu ku soo xajay raaxilo wa kaanat zaamilata sahaydiisna iyadun bay u saarayde meel kaleo wax kaloo u rabnaa ma jirin haddaba wuxuu yihi anigu zaamil waan sidaa uli waan xabaarsanayona waxan maba garanayo markaasuu yihi de jazaaka allahu min zaamilatin khayra wax macaan iyo xaqalaadbu marka waa si daaye dee taasuu ku yidhi waa kii weydiinaya bal markaa taa ha noqonin cilmi yeelo wey wixii fahm yeelo cilmi u yeelo macrifo u yeelo waxa aada wado cilmigu waa macrifada maaha riwaayo badan maaha ee waa diraayada iyo fahamka taas weeye waxa weyan taas baa cilmiga naftigiisii qiimihiisu yahay ama tan kale oday un bay ugu baahan jireen dee imankana looma baahno inay sanad ma jiro imanka bal markaa ha noqonin walaa takun muqtasiran an tasmaca inaad maqasho un oo arrintaa wiyaanu samaac iyo sheekhiya urursisaa horeynu soo maray iyo wakatbow qoraalkiisa un ood istaadiso noqoto un dee kamasal ximaar yaxmil asfara oo kale min duuni fahmin fahm la-aantii nafaca ay naaficin naafica waqra aqri waa ninkii daalibkahay oo aadaabtii xadiis kol haddaad dalbayso markaad xadiis dalbaysa doonaysa inaad xadiis aqrisato kitaaban kitaab aqriso fii culuumi alafari cilmigan mustalaxa ah dee inaguna maanta kutubaaban aqrisanay laakiin dee inaan hagaag u fahamnay oon dabdiniyo in kale taas ilaabaaba og waqra aqri kitaaban kitaab aqriso wuxuu leeyahy kitaab aad hagaag ufahamto sida tan oo kale ibnu salax oo kale kitaab aad hagaag ufahamtaa cilmigii marka la eego xadiiskeeda aqrisanaysa isilaaxi guud ahaan laakiin haddaad fahamto dagaad u dabdiso ama aada xifdido wuu kugu anfacaya ama dee waa kugu filan yahay waqra aqri kitaaban kitaab aqriso weeye في culuم اأثr cilmiga مصطلaxaadka mid صلاax sida مqadimada iبن صلاح oo kale aw kada ama sida sa kan oo kale waa kada نظم المkتaصr minh wey isaga laga soo gaabiyey ama تlkiiskiisa نظmigiisa waa alfyadan aan hayno oo waxaad akrisataana markaad cilmi xadيiث dalbayso si aad مصطلaxaadkii ehelka xadيiثka aad u ogaatid cilmigiina aada ugu intifaacdid xadiidka kitaab kutubta musطalaxa akrintuna maha daalacato iyadoo sahlan maha dhegeysi sahlan ee waa faham si fiican aada u fahamto oo de haddii aada ruuxi kitaabkii xaadirto la raacan waayo la badin waayo la fahmi waayo kitaabkii aada sag weydo taa horun bay noqon walaa takun muqtasiran an tasmaca wakatbahu min duuni fahmi nafaca daasun baabay noqonaysa ee waa fahm diraaye weeye ee maha dhegeysi keliya un balse haddaba uqra kitaaban fi culumi asarka min salaaxi aw kada muktasar kale beydkana walaa de ikhtibaas suyuudi oo kale اقرأ kitاaبا تdrي minh الاصطلاح khadihi وaصلha ومن اصطلاح ba cibاaradiisa kitaab aad اصطiلاxa ka ogaanaysa akristo oo saastan waa manduumadiisu sheegaya alfiyadiisa iyo وaصliha asalku sheegayan waa alfiyadan aan hayno walow aanu de iyada ka nadmin lakin haddana xataa اktibaas waa jira de waa kitaab kaba horeeyey raadkeedii uu raacay waxyaalo badan de iyaga aada ugaba faaidaysto kahadihi وaصliha ومن اصطiلاح waa saatan aan hayuu leeyay asalkeedii waa alfiyadan aan hayno iyo iبن صلاح oo kale marka taas waaya bal safxada kale waxaan leenahay waa safxada mukararka ah labada baydna macnihiisu way cadiin oo waxaan ugu laabnaa ma jirto labada bayd ee safxadana waa mukarara waan kaba boodaynaa taas ama ya daalib alcilm aladi iyo taasi dee abyaada kaba mid mahayo abyaadan shalaya soo dhaafay iyo dee waa wax kaloo sharaxa kuma sugnaay bal marka imakana adabtii buu inoo sheegay sidii kutubta ay u kala horeeyeen de ay u kala ahamsanaayeen ruuxu markuu xaqrisanayana ay ahayd inuu ukala horreysiyo khaasatan dee markuu marka hore siqaar alcilmi ku bilaabo waayo cilmi kiisa yaryar baa laga bilaabaayo xataa rabbaaniyiintiiba dee suurat ali cimraan kuwa timi maxaa tafsirkeedu ahaa aladiina yurabuuna annaasa bisigaar alcilmi qabla kibaari wa tadarujkii horta cilmiga kiisa yar markuu laga bilaabo haddana bal heer ka soo gaadho wixii si ay ukala ahamsanaayeen ay ahayd inuu riwaayada iyo fahamka ukala horreysiiyo oo wuxuu ihi wabdacan bilow صaxiixayni bukhaariyo muslim ku bilow xaggii samaac ahaan iyo faham ahaan weliba dee haddii labadooda la yidhaah hala kala horreysiiyana bukhaari baa sii axkaam badan sii faa'iido badan oo isagii baa lagu horreysiinaya allahuma haddii dee wax ruuxa ku xambaaraya jirin waqtiyadoodii waxaaba jirtay dee sheekh baaba la gooniy oo sanadkiisii la gooni noqday muslim kan kalena dad badan baa wadaagsanaya sheekhiba beri dhici karta inuu dhintaba oo hadhow sanadkii uu nin ku biiro ama uu sii dhaadhaco waayo cid la simani ma jirto kaasoo kale dee samaaci ciddaa la leeyahi way ku dhaafi baaba lagu horreysin ee bal inaga laakiin taasi ma jirteen haddaba wabdacan bilow bisaxiixayni bukhaari iyo muslim sunno sunan ay haddana waxaad ku xigsiisaad soo raacisaa sunantii waa sunantii abi daa-uud oo day dhahaan iyadaa usii horeyso oo sababto way axkaam badan tahay sunanta nasaa-ina miisadeedu waxa ay tahay had iyo goor axaadiisan dee takraar badanna waa leeyahay sida bukhaari teenib dhan oo xagga celasha ayuu aada ugu sii mudan yahay oo dee waxaa lagaba qaadan kara ama ruuxii uu ku tababar kuba qaadan kara iyo tadbiiqa xaggii cilashi iyo sida dee loo cilaynaya axaadiiska iyo taasoo matigiisa iyo dee taa kuba badan oo taas tirmidi miisada uu leeyahayna darajada xadiiska uu sheegayo cidda kale iyadna riwaayo leh xadiidkan dee saxaabadii kale warisuu leeya wafilbaabi uu odhanayo madaahibta ahlucilmigae uu sheegayo taraajibta iyadana ruwaadae uu soo naqlinayo matni ahaan waxyaalahaasoo dham isaguna waa miise uu leeyahay bal sunantii haddana raaci iyo walbayhaqiyi bayhaqa sunantiisii waa asunan alkubra lilbayhaqi oo la yidhaha dee kutubtan axaadiista axkaamta dhigta waa kitaabka ugu isticaab badan walow dee weli dabcadii aanay dabco aada u kitaabkina kitaab aada u weyn yahay si fiicanna aan weli loo taxqiiqin xasba cilmi weli lama taxqiiqin bal markaa waxa weeye waa isaguna kitaab la iloobo ama ruuxu ka qaafil noqdo de waa ruuxii cilmi weyn baranayay taasna halay leeyihin waa kitaab ee bal kutubta islaamka kuwooda ugu mudan ee ugu sarreeya ayaagii dahamiyo kuba tiriyaane walbayhaqi marka welibana waa maxal ma maqalun ba waa dabdan dabdi ahaan aad dabdinayso wixeedii mushkil ka ahaa lafti hadduu yahay qariiba ha dhaafin waayo inaga waxa dhici karta lintayna haysata kitaab baad daalacanaysaa haddii kelimaad garan weyda waad iska dhaafi cibaare haddaad garan weyda waad iska dhaafi haddii magacaad sidaad u aqri lahayd ay ku adkaato cidna ma weydiiyo sid kitaabna uma noqonaysa waad iskaba dhaafi marka wixii aad daalacanaysa waxba kaagamay kordhin oo imika sida kitaabka oo kale marka sharaxii soo daalacanaysan haddaa cibaaradii aad garan weydaan sia lagu daayo laftigii aad garan weydaan dee waxa la wax kala kordhin ma jirto ee waa adigoo dabdinaya wixii mushkil ahaa ama magac ha noqdeen ama lafti haba noqdeen ama kelima haba noqdeen gariibkiisii iyo taas iyo wixii dee ishkaal kaba iman lahaa taas wafahman fahmi ahaano dee macanihiina fahmaya taas waana waxa dee diraayadu waa taa haddii kale samaaca wey mujaradkii waktigeena wax nafci u leeyahay maba jirto hadduu waktiyo nafci lahaaba uma bacdiyeed sunni waxaad markaad intaa dabdiso sunantaa bayhaqi iyo sunantii kale iyo saxiixayn sunni waxaad raacisaa imaa wixii iktadatu ay keentay samaaciisa iyo maqalkiisa iyo dhegeysigiisa la dhegeyso oo waktigoodii dee dad aadi wada helaysa umuurahane xaajatun baahi ay keentay oo min musnadi axmed de min kutub lmasanid way badan yihin kutubta masanid ee kutubta masanida ah ka musnadi axmed sida musnadka axmed oo kale iyo walmuwaday de musnadka axmed masanid baa laba socota muwada waa kutubtan tawaabicda oo iyaguna badnayd ayuu de kitaabka u mudan noqonaya markaan kutubta hore eegno walmuwada iyo kitaabkii muwada almumhadi la diyaariyey sheekhiisu siduu u alifay iyo habku u tartiibiyey waxyaalahaas musaw almuhaya baaban oranayna ama ama laba bastiyey de axaadiistiisi aanay ku bagaadhin walmumah wadaa dee isagu kaasa kitaabkaa laga shaqeeye la dabdiyey kuwaas iyo xaaja ay samaacooda keentay raaci wa cilali ay wabimatadatu waxay keentay xaajatun oo min cilalin min kutubi cilalin kutubta cilooyinka ah taas iyadana haddana raaci oo dee si cilmigii diraayo aad ugu yeedatid oo kii ki cilo lahaa iyo kii kale aad u kala saartid kutubta cilooyinkana haddana raaci wakhayruha haddaad kutubta cilasha aad doonayso ood daalacanayso ama aqrisan dhegeysan ta u mudani waa dee axmeda waa kitaabka u sugnaaday axmed kaas kollay su-aalaad isaga la weydiiyey oo maanta qayba ay madbuuc yihiin ba inoo jiraan u kala duwani weydiiyeen iyo daaraquni sunanta ama cilasha daaraquni oo aada u weyno malaha markii horena qayb fiican in adigu kollay sida alqara alhindiya adigu ahaa uu doctor ama doctoora ku qaasuulta xaqiijiyey waa ka dhintay aad umalaa intii dambana aan maqlay marka in dib loo taam yeelay daaraquni oo kitaabkiisu dee waxa weya ha masaaniid ku madbacaysano kutubta cilashana kitaabka ugu weyn bay lahayo bal taas baa iyadana aada raacin buu leeyahy watawaariikhu tawaariikhdiina ina iyagana taarikh baad u baahan tahay taariikhdii waxay kulansanaysaa karaatintii ruwaada iyo axwaashoodii bay kulansanaysaa iyo axkaamtoodii tawaariikhdiina hadaa waxa ahaaday min khayriha ka u khayr badan ama ugu nafci badan alkabiiru waa taariikhda weyn ee lijucfiyi bukhaari usugnaatay taarikhulkabiir isna waa madbacaysan yahay oo dee dad aada u badan oo ruwaada kulansaday wataariikhu watawaariikhu qadaa waxa ahaaday min khayriha waxa ugu nafci iyo markaa wanaagsan ee ugu faa'iido badan weeye maka khayriyadu maha khayriyadii xagga alkabiiru waa taariikhda weyn ee lijucfiyi bukhaari usugnaatay iyo waljarxu watacdiilu kitaabkan isna madbuuca ee sagaalka mujalad ku madbacaysan ee aljarxu watacdiilu jarxi iyo tacdiile liraaziyi ibnu abi xaatim iraazi usugnayd waana cilmigii aabihii iyo ninkii kale qarinkiisa abuzurco waayo su-aalo weydiinayay bay jawaabtoodii taasi ahayd bal marka aljarxu watacdiilna waa madbacaysan yahay taariikhulkabiirna waa madbacaysan yahay tawaarikhda marka la eego kuwooda ugu faa'iido badan ugu nafci badanna kuwaasaa kaba mida wa kutubi lmuctarifi ay wasani waxaa kale oo aada raacisaa markaas bimaktadatu xaajatun waxay xaaja keentay oo min kutubi lmu'talifi almu'talif almukhtalif way noo dambaysaa haddii ala ihaha taadinkaas kutubtiisuna waan ka hadli doonaa tawaarikhna way noo wada dambeeyaa insha allahu tacala wixii ziyaada markaasaan arki doonaaye kutubta mu'talifke almashhuuri suurowde waa mu'talifkan mashhuurka ah ee dee fadli sunuunta xadiiska kaba mida weliba aada muhim ah inoona dambeeya sidaasuna qadar fiican inooga sheegi doono markaasna haddii ala ihaha kutubtiisa aan sheegi doono bal waxay soo kordhay xataa ciraaq dabadii soo kordhay iyaguna faa'iidada weyn leh aan sheegi doono bal kutubta mutalifkee shuurowday marka muxuu isagana kitaab buu inoo tilmaamayaaye wal akmalu ka u kaamilsan waa marka la eego ee zamankaas iyo wixii kaba sii horeeyey ka ugu taamsan ee ugu kaamilsani alikmaalu kitaabka alikmaal ilmaa la yidhaah weeye oo lil amiiri amiirkii u sugnaaday waa nin aabihiina wasiir waa ahaa adeerkii qaabilqudaad buu noqday isagoo kol nin khaliifo ihi oo khulafadii cabaasiyiinta kamidi meela manaadiq waa u diray isagoo erge ahaan u ah bal markaasi laakiin imaaro kaluu tawaliyey ma garanaye waa abinasr ibn makula imaamkii la oranaya waa iyada makula amiirkaasna adigu kolley waa qarnigii sanaad aakhiradiisii baa niman isagoo malaa safar galay ayaa dad mamaaligtiisii ahaa ay dileen oo ay markaa baxsadeen bal imaamka abinasr markaas ibnu makula aada ugu shoorooday kitaabkiisa alikmaal uu leeyahay ayaa ugu taabsan kollay kutub kale aan tilmaami doonaa oo dabadii markaa soo baxday oo dee kaba dambayso kitaab ibnu nasirudiin iyo kitaab dahabi adigu dahabi dekiisa waa ogaa markaa ciraaqi o kitaab iyo kitaab xasan ibnu xajar iyo bal marka dambe ay gaadna halkaa musalifke bal wuxuu leeyahay haddaba cilmigaaga si uu naaficu noqdo diraayo fiican aad uxasasid maaha riwaayo un inaad urursatee riwaayo fahm fahamkiina wuxuu keenayaa dee kutubtii suraaxda ahayd kutubtan iyadna waxa weeyaan dee kala duwan iyo masaaniid iyo jawaamic iyo ajzaaba leh kutubtan iyaguna celashii oo iyaduna aada iyo aada umufiida kutubtii asmaada kuu dabdinaysay ee carabka kuu toosinaysay ishkaalka ka imanaya xagga dabdiga aad kaga badbaadaysa ama qalab iyo tasriif iyo taxriif kaa dhaca ayaa wixii bay u wada baahanaysaa marka wixii bu bal waxyaalihii ugu ahamsanaa inoo tilmaamayba weeye kolleyna waxaan filayaa san xarxarakeynaya de waa laba socotay markii hore oon aqriyay wixii aan u qadaranayna waa taan soo qadray wallahu subxana watacala aclam اللهم اهدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا عظمنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تقتل علينا وعظمنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد